waa tahay dhegeystayaal meelasayti ku gudubnay qadaraasayti ogeysiiskiisun kula daraartan warbaahinta warsanay famjeyseey siyad siyad dhibeysan lama magaartis saacadii stuudiyo hameeba tilmaamay tahal saaminum saacadun waa kalmeynin ku barateen intuna hawadaasiin marsin warkaamiinum oo diyaarsan beelka almukhtaar sheekh aadan dalmar aada iyo aad baad umahadsan tahay ibraahim maxamed cabdi bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegeysadayaal ha ka dhawaado warkii oo kooban madaweynaaga dowladda federaalka soomaaliya mad ibdilaahi farmaaji wafduus hogaamiya yamay baanbaheen dalka masar dowladda federaalka soomaaliya oo mowqif ku qaadatay khilaafka siyaasadeed ee ku teegan dowlad goboleedka hiirshabeelle professor maxamed cumar dalxa oo ku mid ah dubataatiyaalka ka jiraan baarlamaanka federaalka soomaaliya yamay ba sheegay ini awoodii dowladda dhexe itii maamul goboleedyadaba iyo nagati toosiman wararkii inka dambeoyey xaalada deegaanka beriire ee gobolka shabeellada hoose akhbaaraadka caalamkana maybanka weyne ra-iisul wasaaraha wadanka ciraaq yamay ba usiina sheegay ini wadanka la geliyey xaalad dagaal dowladda isbeenya sheegtay iniye dhammaan baabi-idii goosankii ku dambooyey weerarkii kudhii beledka barcelona ee wadanka spain madaxweynaha dalka nigeria maxamedu buhari iyo daljeyre danka nagadi
warsan media network waxay idiin soo xabisaa dhacdooyin cod ah anda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
dhegensadayaal maqrabnimo aheed ow isniinniya hagalanta taariikhdan iyo keedanta labaatanka bilisiyadeed sanadka lamaada kun tomi-i todobaada ha ka dhawaado warkii oo dhon madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mad ibdilaahi farmaaji wafduusa hogaamiya iyo ku baheen beledka xamarya oo ka jeedaan wadanka masar madaxweynaha soomaaliya iyo wafduusa hogaamiya yahay raabtan ku dhoofi garoonka ciidan ede international airport ee beledka xamar iyo oon jeedaan magaalada qaahira ee wadanka masar booqashada madaxweynaga ee dalka masar iyo ee toor rasme eh oo ku dambeyti kureed markiisa casuumaad ku heli indhikaalshay wadanka masar cabdulfataax al siisi wafdiga madaxweynaga yamay baa ku mid ah wasiirka arrimo banaanka wasiirka beero wasiirka tamarta wasiirka dowladda wasiiru dowlaha walbarashada xildhibaano iyo saraakiil ku tirsan madaxtooyada madaxweynaga masar cabdulfataax al sisi yamay baa hordhaan madaxweynaga soomaaliya inkacasuumey wadanja inigiisu booqasho rasmi ee kakooyi kureed markiisu bilimey ay sanadkun iska arageen shir kudhii wadanka sacuudi arabiya lamaada madaxweyne yamayba ku wada hadalo doonaan xiriirka lamaada wadan iskaalowka iskaaladowka ku dhexeeya iyo weliba masar oo ku mid ee dowlado sida eedkeen danaya oo arrimo soomaaliya wafdiga madaxweynaha iyo la filay inigiisu maalinta baryeye oo isniin ee la kulmaan jaaliyada soomaalida ee ka nool magaalada qaahira safarka madaxweynaga ee masar yamay bahaki eedaya oo soomaaliya mowqif dhexdhexaadnimo ee ku qaadatay khilaafka siyaasadeed een dhexeeye wadamada sacuudiga masar imaaraadka carabta baxrayn iyo dowladda qatar masar yaa ku mid ah dalalka xulufada le ee sacuudi arabiya ee hordhaan xiriirka inkagooyi dowladda qatar may banaa lan ogayne saameeyowka iyo kilata iyo weliba galaangalka iyo kaweeldhada korto mowqifkii iyo ku qaadatay dowladda soomaaliya arrinta wadamada khaliijka dowladda federaalka soomaaliya mayba mowqif id ku qaadatay khilaafka siyaasadeed een dhexeeya maamul goboleedka hiirshabeelle dowladda federaalka soomaaliya iyo mowqif eed ku qaadatay khilaafka siyaasadeed ee dowlad goboleedka hirshabeelle iyo oo taageertay go-aankii baarlamaanka hirshabeelle iyo xilka ku qaadeen madawiinaagii maamulkaas caliyow ibdilaahi osable kulun caadin hayno oo yooniska kooyan golo wasiirada soomaaliya iyo maybaa warbixin lakuku dhugunsiday wasiiradii jowhar seedi ee xaqiiqi weydiiska ay maybaana goloyo markaas ku warbiyeen kulamadiiyo la qaadeen dhinyaalkii iska haysadeen maamulka golo wasiiradiiyo markiinka damboyti ay yideen go-aanka baarlamaanka hirshabeelle ee xilkiyo ku ogaadeen madawiynagii hore ee hirshabeelle wasiirka arrimo gudaha iyo federaalka cabdi faarax juxa iyo mayba gebagabadii kulankaas saxaafadda aan akhriyay warmurtiyeeda ka eedan mowqifka dowladda ku qaadatay khilaafka siyaasadeed ee hiirshabeelle maybana sheegay in la tixgeliyi doono go-aankii baarlamaanka hiirshabeelle iyo ka deereen tumiyo afartii bilung beledka jowhar sidoo kale wasiir juxa ayaa sheegay in muddo soddon maalmood gudaajo laku gobol doono doorasho madawiine cusub ee maamulka hiirshabeelle islamar ahaan taasna la suubiyi doono guddiga diyaaryaw doorashooyinkaasi oo wasaaradda arrimo gudaaya ka kormeero doonto howla saqaab farsamo wasiirkaiyo sheegay in taageeryaalka iniyo taageer ayaan talada guddoonka baarlamaanka hiirshabeelle iyo xilkugu qaadeen madawiinagii hore ee maamulka hiirshabeelle xildhibaan professor maxamed cumar dalxa oo ku mid ee baarlamaanka federaalka soomaaliya sheegay in ujeedkii iyo hadafkii laku lahay nidaamka federaalka ka dareer meel qaldan usoo xusay in awooddo dowladda dhexe itii maamul goboleedyadaba naga tito isla dhina e xildhibaanka oo la hadalay warbaahinta iyo sheegay in maamul goboleedyadiyo halabeen awoodlato ah kan dowladda dhexe iyo oo dowladoogii iyo fadaayaan heliis in lagala koraan dowladii iyo ombaahanyiin iyo oon xiriirkan gooyi koraan federaalka macnaagii iyo ujeedkiida kulahay meel kubahanga iyo ka dareera waana mayba maadee in is iyikoo on dhaqan galaana jeeka awoodii dowladda dhexe eliniska kooyaay itii maamul goboleedyadaba simiyiin maybanang maadana ahano jidqaldan ka dareeran hooba dowladda dowlado kalooba oo maamul goboleedyadii awoodin layin in xiriirka injaraan maamul goboleedyadana mayba nagdaayana dowlado kale oo lasaman iyo eri xildhibaanka maybaanka baaqay dowladda federaalka iniye as-id kala hadal dowlado markaas faragelinti kahaya arrimo soomaaliya iyo xadgudubyada la kahaya qarannimada iyo weliba mada banaaniyowka wadanka soomaaliya dowladda mayba sheegday ini jaraan dowlado xadgudubka suubiyaw oo haandhiyaw qarannimada iyo weliba madax banaanida ummada soomaaliyeed welibana sheegay xildhibaanka in dowlada lakufadaw in af cid kala hadala caalamka runtana insheegda taasoo iyo kamutaysada korto darajo weyn waana mayba sheegay in ka xadgudubowka dastuuriyan kan dalkan yaalaya etato liniska waafaqan korno yeeri maane e maamul goboleedyada hano matalow dowladda maybana sheegay iniis taageersanyi isbaysigi hogaamiyaha sacuudiga ee xiriirka ngooyi dowladda qatar soo dowladda federaalka naanka baaqi iniyo reed infirida go-aankiiyo ku qaadeen khilaafka dalalka wadamada khaliijka xaalada deegaanka bariire oo shalay iyo la wareegeen ciidamada dowladii ihaan amisom oo iskaaladaw yahay raabtun deganga oo markii inka horeyti iyo hamiin hore iyo kahooyadeen deegaanka bariire kuriyada dhoortooka oo horiyo on qobsadeen waana reedhan isku ku nagdeen dadka ka dhaqan deegaanka iyaa iskuku rooreen guryaal iyo oo ku obsadayaan dagaalo markale ku dhihi maybana owra la dheegaaya rasaas ciid on culus iyo madaafiice dhinyaalka ka dagaalamaayo oo isdhaafsadaayeen ciidamada huwanta ee iyo qorsheeyaha iniyo ungudubaan deegaanada kale ee gobolka shabeellada hoose waana kukusuganyiin meelaas xarakada al-shabaab maybana dareeree duulaan ka wajahan degmada awdheegle guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose iyo sheegay in xaalada deegaanadii shalay laka dagaalamiye deganta ciidamadana iyo sibuuta galantoonka haayaan mayba sheegay in ciidamada iyo markaas ka dhowyiin waana waliyar injaraan afaafka degmada awdheegle islamar ahaan taasna qorshada iyo onka jarta in dhammaan deegaanada gobolka iyo ku kusugan yihiin xarakada al-shabaab iyo ku biyaan sidiisa hadalkan dhiki ciidamada xooga dalka ahaan amisom iyo ciidamada aan badanayna ee maraykanka ee iyo shalay howlgal qorshaysan ka qaadeen beriire iyo deegaanada ka dhowdhowya oo dhowr jiho ku weerareen deegaanadaasi maanimal oga khasaaro rasmiga eh ee hakudeeri dhinyaalkii dagaalamaaya aabahaado mayba jare dad shacab eh oo miino kala kati baabuur iyo markaas kabog taalaayeen ilinta beledka beriire ee gobolka shabeellada hoose dhegeystayaal miiliisin warkaas kula dareertaan weliba waa idaacadda warsan oo isan ku dhugunsado kortaan mawjada f m dhariirshii siyatin isiyo dibisin lama megahertis mawjado gaagaaban iyo aalada life streamka oo isan ku dhugunsado kortaan guud ahaan caalamka ra-iisul wasaaraga wadanka ciraaq nuuri alma ra-iisul wasaaraga wadanka ciraaq yaa usiina ka dhawaaqi duulaan dhinuku ee kooxda iniska weeraasa khilaafada islaamiga ee isis xaydar al cabaadi yaa sheegay iniyo fadaayaan iniyo la wareegaan galanka haayowka magaalada tal afar oo eh magaaladii inkadamboyti iyo ka xoogayin kooxda isis ra-iisul wasaaraga iyo hadal kunsh ku sheegay telefishinka qaranka maybana intaas ka daray ini kooxda isis unfurunto lama jid oo shaleediye iniyo hasriibaan iyo inila dilo magaalada tal afar iyo sidoo kale mayba ku wareegsanay ciidamada dowladda ciraaqa dagaal gorodka shiicada iyo hanga bishmeerga longorodaw maybana sidoo kale magaalada korheehaabayay diyaarado dagaalka ee maraykanka iyo weliba ciidamada ciraaq anaso duqeeyay magaalada ku hor duulaanka usi ku dhawaaqi ra-iisul wasaaraga wadankaas magaalada tal afar iyo siyeetan kilomitr injarta magaalada mosil oo dhawaan iyo qobsadeen ciidamada dowladda waana kubati galanta isis dowladda wadanka sbain ya sheegdi iniye baabi-idi goosankii ku dambooyey weerarkii ku dhihin beledka barcelona wasiirka arrimo gudo sbain wan ignocio ziodo ya sheegay in arantunye xaqiijiyan kureed markiyo qiimeeyow i baarayow baaro kasuubiyan dadkii likidili iyo hani laahiri ilowse mas-uuliyiinta maamul goboleedka catalan ee wadanka sbain iyo dhinisho sheegeen ini laku yaabay in dad hor leh oo lanku shakiisanyi laahiri doono reerka reer boqor ee wadankaas iyo geeka lakuwadii iniyo ha ku qiib galaan munaasabad do-aa oo laka sharafaw dadkii ka dhimiday weerarkii ku dhihi barcelona munaasabadda iyo maybaa laka qobado doone kaniisada sagrada weerarka ayaa lijay lijaysidii waana ka dhihi baabuur nooca fiyaadkae oo la berbersiyey dadmaraay dhinyaalka jiditay xaafado rambalaasi iyo ohal meelaasnay oo ka dhimideen tumiyo sadde qof tobaneey kale niyo dhiib ha ku deertii booliskiiya markii hore sheegay ini lan lakamaga dhaco muusa aw kabiir usu ku dambooyey weerarkii baabuurka laka korkorsiyey dadka ilowsahato yaa la ogaaday ini muusa usu kumid ahay shantii lan ee booliska ka dileen deegaanka landalxiiseedaw ee cambrilis laamo ammaanka ee wadankaas ya hordhaan sheegeen iniyo kakobroogan lama qof oo laka tuunsinyo iniyo kumid ahayeen goosankii weerarka hamaleegeen konton iyo sagaal kumid ee dadkii dhiibtaha ku deeritay weerarkaas iyo welika jiraan cisbitaale tumi ishan kumid ana mayba yoona laka daryeelo haya xaaladiio caafimaada cisbitaalka barcelona todoba kumid ee dadka ka dhimiday weerarkaas ya la sheegay iniyo shaleeyin shan sbain dalati koo talyaani a iyo koo portugiise maybana booliska intaas ka daray ini ragga weerarka fuliyo qorsheeyo ayaan weeraro bileerin ooyo ku jaysidaan wadankaas kaasoo laku obsadaw ini usuu ku dhihi khasaare kan ku badan madaweynaaga wadanka nigeria maxamuud buhaari iyo reedanka nagadi magaalada abuja kureed markii muddo saddex bilood ee usu la kadaawayay magaalada london ee wadanka ingiriiska jiditee magaalada iyo may baahan iska bambahay taageerayaal madaxweyne buhaari xaanaso dheelaayay islamarkaasna heesaay xaanaso shucuurtiyo nukumaadii iniyo eedanka faraxsanyin hamingnagdowka madaweyne buhaari maybaa muddooyinkii inka dambooyey wadanka nigeria ku jaray xaniisbanbahow lahan ku horjeeda ama qunaanto madaweynaaga wadanka nigeria halisbambogun iyo berjo dadka mayba sheegeen iniyo eteto iyo kadalbadayaan iniisu xilku kudega madaxweyne buhari meele dad kale niyo kabaaqayeen ini wadanku siriyadaankanagada madaxweyne buhari iyo xafiiska la wareegiyey bilimail ama kuntum ishantii kureed markiisu ku guulaysidii doorashadii kudhiidii wadankaas haabahaato mayba maamulka wadankaas sii hayaysa diidii bilowdaynka damboyti kaxigenshay osimbajo tan iyo bilijung lamaada kuntumi ilitemayba habahaye warar sheegaayeen ini caafimaadka buhari isu hatay lahaado ahay maybana markaas usanseeday beledka london baaritaan caafimaad iyo oo kaaliyayaal iniyo ka sheegeen sababo usanseedi london ini et laxaw ku haay dhaga afayka madaxtooyada wadanka nigeria sheegi ini hiraabtun isniinte isu qudbud injeedii doono hiraabtun isniinte baryay qudbud injeedii doono madawiinaga wadanka nigeria maxamuud buhari baarlamaanka wadanka nigeria dhegeystayaal warwalaagii wadanka gudaaji iyo banaanjiha noderio isin kula dareertan idaacadda warsan maqribnimaanu intaninka dunyo warkaana maybaaska dubriday shukri ismaaciil axmed shukri bidhaanga noo dalmaran isiinla dareeriya dhiniga farsamadana maybaniin roogay cabdirashiid axmed ibrahim intii warkun wargii kala reedanka kulama doogno unoo sinjeel isin waninneebayna hinshaalkii mihilowan qabnabay basiinku ku tabaanaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aatay dhugunsadayaal meelasaytiiku gudubne warkaamina misansiinku kooyay warbaahinta warsan f m josay siyad siyad dhibaysan lama magartas i muujido gaagami aalada live streamka